aad baa umahadsantihiin horta cudurkani heerka oo marayo iyo waxa uu dunida wadamadii uu quwadda weynaa ku hayo ma aha wax hadda laga sheekeynayo oo ummadda soomaaliyeed dhammaantood way ka dharagsan yihiin sida keliya oo looga hortegi karana waa in dadku ay kala fogaadaan gacmahana la yska dhaqo sidaas oo keliya ayaa looga hortegi karaa marka dawladda soomaaliyeed iyadoo u naxaysa una turaysa shacabkeeda kana hortegaysa in cudurkaasi uu faafo waxaa hore loo joojiyey diyuuradaha caalamiga ah ee waddanka yimaada sidoo kale waxaa la arkay in aanay dadkii joogsanayn oo ummadda oo dadkii dibadda ay soo qulqulayaan cudooyin ka soo gudbayaan diyuuradaha local koonfurnaa ay isticmaalayaan marka dawladdu waxay caawa laga bilaabo ku dartay in dhammaan diyuuradaha gudaha waddanka isaga duula la joojiyo iyadoo looga go' leeyahay in caafimaadka iyo fayadhowrka ummadda soomaaliyeed iyo ka hortagga cudurka coronavirus waxaa intaa ka reeban waxaan arkayay baraha bulshada warar la isla dhex marayo oo sheegaya saameyn ballaaran ayuu ayay xanibaadan yeelanaysaa shacabkii waxay noqonayaan raashin la-aan iyo dawo la-aan ayay caqabad weyne ka imaanaysaa dawladda soomaaliyeed waxa ay joojisay oo keliya isu socodka dadka waxaa xanibaadani ma saameynayso diyuuradaha qaada gargaarka ama xamuulka oo raashinka qaadaya sbeer baartiga qalabka dayactirka ma saameynayso dhammaan diyuuradahaasi sidoodii ayay u soconayaan waxayna kala gudbin doonaan dawada iyo maaragtay raashinka ayay waddanka u kala gudbin doonaan sidoo kale dibadda waxaa ka imaan kara raashinka oo aan ka ahayn khudrad aan ka ahayn iyo maaragtay daawada iyo qalabka isbeerbaartiga dibadda way ka imaanayaan arrintan adduunka oo dhan ayaa isla qaba soomaaliyana qayb ayay ka tahay adduunka adduunka oo dhan waxaa wax isu gudbinaya hadda oo adduunka oo dhan isla ogol yahay dayuuradaha xamuulka qaada iyagoo qaadaya waxyaabaha muhiimka u ah nafta bini aadanka sida dawada iyo cuntada oo aanay ku jirin khudradda marka wax saameyna oo ballaaran oo ay dhinaca raashiinka iyo dawada ku yeelan doontaa xanibaadani ma jirto waxa keliya oo ay saameyn ku yeelan doontaa waa isu socodka dadka taasoo muhiim u ah in cudurkan looga hortago waayahay maaraya aad baad u mahadsan tahay wakhtiga uu si rasmiya u dhaqangelayo go-aanka ka soo baxay dawladda ee diyaaradaha gudaha ee u kala gudba markaasi lagu xayiray dadka u sheeg
caawa sakda dhexe haddii ilaah yidhaah ayuu maaragtay xanibaadaasi ay dhaqan galaysaa garoomada dalka oo dhan wax ka reebani ma jiraan sida awgeed wax dayuurad oo rakaab sida ama ha ahaato diyuurad caalamiya ama ha ahaato diyuurad oo gudaha isaga duulaysa wax dad ah oo isu gudbaya oo dhinaca hawada mari doona caawa laga bilaabo ma jiraan waa diyaaradaha wax diyaaradaha oo ka reeban miyaa jira maanaya wax diyaaradaha oo ka reeban oo oo dabcan sidii horey wasaaradda duulista hawada uga hadashay diyaarado si gaar ah xaaladoodu markaasi looga hadlay miyaa jiray diyuuradaha oo ama caafimaadka ama maaragtay raashiinka muhiimka u ah nafta bini aadanka iyo dawada wada iyo isbeer baartiga ayaa ka reeban waddanku sidiisii ayuu raashin u heli doonaa sidiisii ayuu dawo u heli doonaa sidiisii ayuu qalabka isbeer baartiga u heli doonaa waxa keliya oo reeban waa isu socodka dadka waaya ethoobian ireland baa hargeysa ka degaysay oo dabcan maalmihii ugu dambeeyey aad dadku uga hadlayeen sababta diyaaraddaasi markaasi loogu oggolaaday laakiin haatan dabcan maadaama aad leedahay garoomada oo dhan go-aankaas wuu saameynayaa qayb bay ka taha soo maha waxaan rajaynaynaa in garoonkaas in go-aankaas si rasmi u dhaqan galo wax ka reebanina ma jiraan waaya